Guddoomiyaha Ururka Dhalinyarada Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa magaalada Jowhar ku qabatay kulan diiradda lagu saarayo horumarinta bilicsucoorinta magaaladaasi. Ururka dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ka shaqeeya arrimaha horumarinta deegaanka iyo bilicsucoorinta magaalada Jowhar ayaa qorsheynaya in ay bilaabaan dhul beeris lagu beerayo magaalada Jowhar. Fartuun aadan guddoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegtay inay bilaabayaan beerista dhirta iyo sidii loo soo celin lahaa bilicda magaalada Jowhar.
qorshayaasha cadcad ee aan dooneyna horta waxay tahay dhalinyarada lambar one nabadda macaankeeda horta waxaa lagu garan karaa dhalinyarada inay ayaga is soo doortaan min degmo ilaa tuulo inaan soo sameyno doorasho oo ilaa iyo heer state oo aan gaarsiino haddii ilaahay raalli ka noqdo labada kulaatay afarta waxa taasaa qorshaha noogu jirto nambar two waxaa noo eh oo qorshe waxaa noo socdo xarun weyn ee dhalinyarada ay leedahay ee naga taakuleynayso hay-adda un f b a iyo f b i oo aan rajeynayno in laga dhisa caasimada dowladda hirshabeelle oo qorshaheeda socdo ayadana waxay noo tahay xarunta isku imaadka in haddii ilaahay idmo aan dhisano oo hawsheeda ay socotaa hadda ay u tartamayaan kambaniyaal kambanigii ku guulaystane inaan deegaanka inaan cagaarino ma ha noqoto xeebaha ee degmooyinka xeebaha ama ha noqoto degmooyinkan aramadooga ah inaan cagaarino deegaanada tan kale si isxilqaan ah haddane inaan ku dhisno meelaha aan ka gaarno wadooyinka yaryar magaalada dhexdeeda ah intikiraamkeena inaan qabanno qorshahan dhir beerista ayaa waxaas ka kaashanaya dhalinyarada ururka gobolka shabeellaha dhexe taasi oo door muhiima ka qaadan doonto horumarinta ee bilicda magaalada jowhar